hooyooyinka uurka leh ayaa inta badan la kulma dhibaatooyin tiro badan iyagoo qaarkood ay gacmahooda isugu geystaan dhibaatada waxaa jira hooyooyin uur leh oo haddana isticmaala dawooyin aan dhakhtar u qorin dawooyinkaasi oo caafimaad daro kala kulmi karaan qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada oo aan wareysi la yeesha ayaa hooyooyinka uurka leh ugu baaqay inay isticmaalin ama ay qaadanin daawo aan dhakhtar u qorin magacayga waa ceebla xarunta waa bosnia m c h waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta m c h-ka bosnia daawo kasta laskama siin karo qofka uurka leh qofkan waxa la siinayo waa daawo daawadaasna waxay u baahan tahay taxadir dheeraad ah marka hooyooyinkeena soomaaliya waxaan ku wacyigelin lahaa xarunteena ama magaaladeena sida degmadeena dhobley waxaan waxaa joogto xarumo badan oo caafimaad waxaan kula talin lahaa inay caafimaad ka tagaan goobaha m c h-kada isbitaalkeen weyn ay tagaan waayo daawooyinka halas weyn ayay u keenaysaa ee la xirata goobaha caafimaadka yaa la rabaa magacaygu waa sayid cawil ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada dhoble daawooyinka la isticmaalayo aan dhakhtar kuu qorin haweenka uurka leh iyo dadka kaleba ama haweenan uur leh ha noqdo ama qof ragaba ha noqdo dhammaan waa dhibaato haweenka uurka leh hadda weydiisana way ka seexan jiraan sababtoo ayaga xaalad kalada dheer oo xaalada kala dheer in qofku dhex nool yahay dabcan soomaalida arrintaas aad bay uga badan tahay qofka isagoo oo sidaan hore u sheegayba gabadho ayadaan uur lahayn ama qof ragaba sidaan uur lahayn isagoo aan qof raga ahba intaba waxay iska qaataan daawo hible iisoo qabay iyo dawaasaan rabay iyo xanuunkaas ahaya oo dabecadda isticmaalaan soomaalida aad ugu badan simbali waxaa ku filan iska jooji waxaa dhaktarka een dhaktar uusan ku qorin ha qaadan maadaama aad urii tahayna waad uga sii daciifsan tahay ama waad uga tabaryar tahay qofka kale ha isticmaalin daawo aan dhaktar ku qorin dhakhtar weliba aad ku qanacsan tahay